deegaanka laaso barwaaqo oo ku tirsan degmada carama ee gobolka bari iyo weliba lugushiidikay dhismo guriga bulshada deegaanka walibana shiidikowka dhismo guriga bulshada gowruug ku hayay maamulka degmada caraba xubno ku tirsan golo deegaanka ee degmada xildhibaano iyo weliba qeybo shildhiban ee bulshada maamulka iyo martida ku qeybgalay shiidikowka dhismo xarunta bulshada ee deegaanka iyo ka kulamayaan iyo codsade in lagu qeyb qaada dhismo xarunta waxaa halkaas kuu nimi xafladda dhagaxdhigga hoolka shirarka deegaanka laasadawa oo runtii baahi weyn loo qabay qurxasyaa badan laguna faacsado dhamaystirmana haddana waxaan kusoo dhaweynayaa
mahadsan subxaanahu wa tacaalaa inoo suurageliyey maanta inaynu halakan ka dhagax dhigno hoolkii ama gurigii shirarka magaalada laasada waco oo ay nagala soo qayb galeen madaxda degmada carmo iyo bulshadii magaalada laasada waco aad iyo aad baan iyo xildhibaanka maxamuud dhakuul aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxda ka soo qayb gashay iyo bulshada magaalada dhammaanteed waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaalaa haddee waa hawl inoo wada taalla waxaad dareensan tihiin iskuulkan xilligii lagu dhawaaqayay ama la sheegayey ama la dhagax dhigay inay ahayd wakti dhowaan ah filahi alxamdi maantana waa kan halkaa jooga kanna waxaan rajaynayaa insha allahu sidaas oo kale inaynu wakti fiican aynu insha allahu inu dhammaystirano dhammaanteenna waxa weeyaan waa hawl inoo wada taalla inaynu ka wada qayb qaadanno oo aynu maaragtay si ay maaragtay magaaladii ama degmadii guud ahaanba ay u wada horumarto kulxirsi oo saakay inooga yimi dhanka garowe oo degmada soo booqday degmadoo degmadiisii ahayd uu markii horeba ka ambabaxay tan kaleeto maamulka degmada ee qaybihiisa kala duduwan iyo bulshada qaybaheedaba waan salaamayaa dhammaan bulshaweynta saxaafadda biliiska intaa kadib ujeedka saaka meesha aan u nimi wuxuu ahaa labo midka koowaad wuxuu ahaa meeshan hadda aan dhagax dhigayno oo ah gurigii bulshada ama gurigii martida ama gurigii communitiga oo qaybo badan yeelan doona gurigaas oo dhulkiisu ka kooban yahay afartan afartan marka wuxuu yeelan doonaa hoolkii shirarka xafiiskii guryihii martida aad baanu ugu faraxsanay saakay in aanu bulshada ama communitiga reer laaska aanu u dhagax dhigno insha allahu tacaalaana waxaan ku baaqayaa in dhammaan laga wada qayb qaato maadaama uu degmadu ay u baahan tahay ama deegaanku u baahan yahay guri noocaas oo kale ah haddii saaka nasiib baynu leenahay xildhibaankana waa inala joogaa maamulka degmadana waa joogaa communitigana waa joogaa waayahan dambena haddii aan wax la wada qaban oo communitigu kow ka noqon haddee dowladdu ma tabar buura hasaatee waxaan codsanaynaa in insha allahu tacala gacan layna ka siiyo laakiin bulshada kowka inay wax bilowdo marka aad iyo aad bay maraysaa u tahay horumarka qayb uga tahay
bacdisalaam maanta waxaa farxadii ah insha allahu inaan goobjoog ka noqdo dhagaxdhiga guriga communitiga ama hoolka shirarka waxaa farxad labaadii ah inaan goobjoog ahaa iskuulka markii la dhagax dhigayey odayaasha deegaanku ay magaranaysa aan goobjoog ahayn dhagaxdhigiisii maantana uu dhamaystiran yahay oo deeri kaliya u dhiman yahay insha allahu kana waxaan rajaynayaa inuu dhamaystirmo insha allah xildhibaan ahaana qayb baan ka noqonaya haddii la hadmo oo wixii tabartaya insha allah waan ka qayb qaadanayaa maamulka deegaankan ka wada hadli doonaa insha allah wixii tabartaya waan ka qayb qaadan doonaa reer laasada wacna waxaan leeyahay aad baa umahadsan tihiin mar labaad waxaan ku celinayaa bulshadaas inay iyadu isku tashato baa muhiim ah ninkii kiish keeni kara iyo ninkii loor keeni kara iyo ninkii bir keeni kara hadda akhirka waxaa arkaysaa gurigaas inoo dhisan insha allahu aynu wax yar kadib inaynu xarka jirkaysa insha allah isugu nimaadno baan rajaynayaa dhismo xaruntan ayuu ka kulma doonaan bulshada iyo weliba yahay taytayo baahaan gabeen maamulka iyo bulshada deegaanka laasa barwaaqo